wararkan oo diray deegaanka makuudi ee duleedka magaalada baydhabo weliba iyo sheegahay inayna miilisay geega kudhihi dagaal andhexeeya xarakada al-shabaab iyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo miilisay iyo rogenga welibana laha ku waramaya inay harakada al-shabaab iyo weeraryo qaadan saldhig ciidamada dowladda iyo kilayin miilasaya dadka deegaanka iyo weliba iyo haqiijinay ninankiiraan iyo ku amuudan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo miilisay rogenga dhanka kale al-shabaab iyo weliba iyo sheegatay iniyo qaadanga dhammaan hubabkaiyo wedan ciidankaasiya mayamarkiin koreytay oo al-shabaab iyo dagaal iyo hoqaadan deegaano hooskayo magaalada baydhaba hanase oo fariisin iyo kileyin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ahaan koonfur galbeed soomaaliya ilaa iyo haddama ku hadalna saraakiisha ciidanka koonfur galbeed soomaaliya dagaalkaasi geega kudhihi deegaanka makuuda oo qiyaasay sagaal kilomitir anjarta magaalada tan baydhaba